Shir kulan ku hadalay amniga ayaa qabanqaabiyay maamulka xaafadda Horseed ee Garoowe waxaana ku mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Garoowe ayaa ka qayb galeen ujeedka shirka yahay sidii lagu wada shaqeyn lahaa xoojinta amniga iyo bilicda caasimadda walibana bulshada xaafadda lagu wacyigeliyay iyo maamulka xaafadda Horseed laamo amniga iyo dowladda hoose iyo kula shaqeeya xoojinta amniga iyo kor u qaadowga bilicda caasimadda Garoowe shirkan ayaa qabanqaabiyay maamulka xaafadda Horseed iyo waliba ka qayb galay xildhibaano ku tirsan golaha deegaanka Garoowe isku duwaha wasaaradda amniga gobolka Nogala madaxda amniga degmada taliyaha saldhigga bari nabadoono Walgorod aqoon-yahano bilaanta iyo dhalinyarada xaafadda Horseed ee Garoowe guddoomiyaha xaafadda Horseed Muxibe Maxamuud Yuusuf oo shirka ku warbixiyay ayaa sheegay in bulshada xaafadda Horseed ay marwalba maamulka xaafadda kula shaqeeyaan xoojinta amniga iyo nadaafadda amniga waa amniga aynu ku seexano kuna soo toosno haddii aan ka waramo anoo aan ee, garoowe ee casumadda aanan gelin xaafadda horseed aad baa amnigeedu u fiican yahay wax dhiba oo ka jira ma jirto aad iyo aad dhallinyaro waxaa jirta firfircoon oo xaafadda ka shaqaysa oo har iyo habeen u taagan ciddii xaafadda soo gashaba inay qabtaan oo u heelan wax dhibana kama jiraan maasha allah waxaan leenahay waa inaynu ka shaqaynaa nabadgelyada nabadgelyadu innaga inoo fiican tahay intii haddeer xaafadeenna waxaynu qaban jirnay shirar badan oo amniga ka hadla haddii aynu qaban jirnayna waxaa yimi colaadayna soo galay dagaaladaasaa lagu qorshaysan yihiin nabadoonka afar iyo labaatan saac xaafadda waa nagala shaqeeya oo hadday shirtahay iyo hadday wax galtay haddii ay looga baxdo xaafaddaba wuxuu u yahay heegan ciidamadu sidaas oo kale waxaan leenahay aynu ka shaqayno amniga ugu dambeyntii xildhibaan axmed maxamed sheekh aadan oo ku mid ah golaha deegaanka degmada garoowe ayaa bogaaday in shir kalluun ku hadalaya amniga oo ay qabanqaabiya maamulka xaafadda horseed ee garoowe iyo bulshada fariin aan diray iyo ka shaqeynaa nadaafadda deegaanka hadday laga hadlin dee amniga nadaafadda ma imaanayaan marka faraska waxa la yidhi waxa loo jeedaalka loogu tumaayo ama loo garaacaa inuu dheereeyo marka amniga markuu maalin weli laga hadlaayo waa sii qurux badnaanaya marka xaafadda horseed waxay ku aanbaahday ee guddoomiysada hogaaminayso dhallinyaradeedii iyo maamooyinkeedii iyo annagoo xildhibaanadii aan ku jirno wax markhaati ka nahay xaafidaha xaafad uga amni badan inay tahay sidees habeenu aad luqayn kartid aad ku aweyn kartid wax dhibaatana aysan ka jirin lagu abaabiyey lagu tarbiyey waa mahadsan yihiin malleeya dhammaantood annaguna aan ku dayno nadaafadan aan ilaashanno waxaan leeyahay maamooyinka aad ayaan u mahadsantihiin